dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa goordhoweyd ka hadashay weerarka lagu qaaday hoteelka jaziira waxayna dowladdu sheegtay in suxufi soomaaliyeed uu ka mid yahay dadka ku dhintay weerarka cashe ibraahim aadan ayaa goordhoweyd khadka telefoonka ee muqdisho kula xidhiidhay maxamed yuusuf oo ah afhayeenka wasaaradda amniga waxayna ugu horreyn weydiisay faahfaahinta khasaaraha weerarkaasi intaan ka warqabno laba iyo toban qof oo shacaba oo dhammaantood maraya dariiqa ayaa ku geeriyooday waxaana ku dhaawacmay waxaa ku dhaawacmay shan kale oo shacaba dhammaantood ma jirin dad diblomaasiyiin ama shisheeye ah ama mas-uuliyiin ka tirsan dawladda ah oo ay wax kusoo gaareen waxaa sidoo kale dadkii dhinta kamid ahaa weriye ka tirsan telefishinka universal iyo weriye kaleo ka tirsan telefishinka universal asna kamid ahaa dadkii halkaas ku dhaawacmay salmaan jamaal siciid waxaan leenahay allah u naxariisto intii ku dhimatay inta ku dhaawacantana waxaan u rajeynaynaa caafimaad deg deg waxaad markaa ka warrantaa waxaana soo gaaraysa wararka qaar in qof ajnabiya in uu ku jiray dadka meesha dhaawaca ku noqday marka ilaa iyo inta aad ka warqabtaan rasmiyan dadka ay dhaawacu soo gaaray ama dhimashadu soo gaartay intee bay la eg tahay gudaha ma gaarteen adinku hoteelka
hoteelka gudihiisa ayaan hadda kaala hadlayaa mas-uuliyiin badan oo wasiirkii warfaafinta iyo wasiiro iyo xubno ka tirsan labada gole ee dawladda iyo saraakiishii amnigo dhanaa nala joogta saxaafadii dhanaa nala joogta maha wax qarsoomaayo marka dadka dhaawacmay waa sidaan idiin sheegnay tirada dhimashadana waa sidaan sheegnay ujeedka kooxdana waa sidaan hore u sheegnay waxaad iga warrantaa maxamed yuusuf inta badan qaraxyadan ka dhaca magaalada muqdisho noocyo isku mid ay u dhacaan oo inta badan gaari baa waxyaabaha qarax laga soo buuxiyaa sidaad wararka nagu soo gaareen waxaa la sheegaya in gaarigan xamuulka ah dusha sare laga soo saaray alaab u eg sida reer guuraya sida bustayaal joodarayaal waxyaaba noocaasa marka ciidamada amniga weli ma kari la yihiin in ay ogaadaan khiyaanooyinka amaba ama xeeladaha ay kooxahan waxqarxiya isticmaalaan ilaa iyo hadda kooxaha amniga hay-adaha amniga dawladda intaa ma garan la yihiin runtii waxyaaba badanaa laga hortegay waxaani waa wax caalami ah waad ogtihiin magaalooyin horumarsan oo runtii waxay ka dhacaan aan dhibaatooyin hore ka jirin waxay ka dhacaan magaalooyin bakdaadi ay kamid tahay iyo magaalooyin caalami ah oo ay joogaan runtii xoogag fara badan iyo ay ku baxdo xog fara badan qof raba laftiisa inuu runtii qaribana way adag tahay sida lagu ogaan karo walow oo jiro tuhun ah inaan qabnay in hoteelkaas laga yaabo in lasoo weeraro taargad yahay iyo hoteelo kaleba laakiin waxaan leenahay ciidanka amniga way dadaaleen xaaladana situationka sidii loo baahnaa ayay si dhaqsiya ugu soo celiyeen markii ciidamada dawladda soomaaliya iyo sidoo kale ciidamadan amisom ee nabad ilaalinta la sheegay inay u joogaan soomaaliya meelo ka baxsan magaalada muqdisho hadda ka dagaalamayaan gobolladii bay u tallaabeen haddana waxaad moodaa in mar waliba ururkii al-shabaab uu gudihii ka jiro magaalada muqdisho ahayd halka ugu badan ee dawladda ay degantaha ama xaruntii dawladda ay ku taalo hay-adihii ay ku yaalaan safaarado badan maalmahan laga dhisay marka markaad u fiirsato qaraxyadan soo noqnoqday ee iskuwada midka ah ee lala beegsanayo goobaha halbowlaha ah sidee u aragtaan idinku waxaan rabaa hal meel inaan kaas ciidanka ciidanka midooda africa amisom loo yaqaano waa waxa ay si sharciya ama mandate sharciya u joogaan nabad ilaalinta maaha kuwa laleeyahay kuwa sida la sheego waa ciidan rasmi oo dalkan ka howlgala oo mandate saxa ku jooga waxayna kabaan ciidamada soomaaliyeed musiibooyinkaana caalamka o dhan ay ka dhacaan maxaa loo ogaan waayo baris maalin cadita la galay in xabad lala dhaco dadka laisku qarxiyo waxa waxaan waa musiibo ka jirta caalamkay ka jirta ruux nacay naftiisa oo raba inuu naftiisa wax ku dilo oo raba inuu maxaa la yihahdaa jirkiisa iyo wadnihiisa iyo beerkiisa ku weeraro dad aan waxba ka galabsan aad bay u adkaanaysaa runtii dawladdana inta tabarteeda iyo ayadoo kaashanaysa shacabkeeda way ka hortagtay wax badan kuwo badanna way ka daba tagtay marka ka hortag iyo ka daba tag labadaba waan u diyaarsannahay waa wadnaa inta la qabto oo la fashaliyo ayaa ka badan inta dhacda waxaan rajeynaynaa in sidaan haddii dagaalku aan ugu sii hayno ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ay yaraan doonto dhagaraha ee ummadda soomaaliyeed la damacsiinya maxamed su-aal kama keenin in ciidamada nabad ilaalinta amisom ay nabad ilaalin u joogaan gudaha soomaaliya laakiin ilaayo hadda waxay dadku isweydiinayaan ammaanka ay sugeen ilaayo hadda ay dadku ku naaloonayaan ee amisom ee meesha yaalla muxuu yihi runtii amniga yaalla waa midka ka jira muqdisho haddii qof naftiisa nacay ama beerkiisa nacay oo uu fal ka geysto waxay lamid tahay wixii ka dhacay baris ma dhihi karnaa baris amni maaha maalin cad ayaa lagu dilay dad aan waxba galabsan oo shaqadoodii shaqa maalmeedkoodii ama daily lifekoodii ku jira marka waa musiibo ka dhacda caalamka in baabuur inta waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo laamiga lagu qarxiyo ama meel aan u dhaweyn targetka in lagu qarxiyana amniga magaaladan muqdisho waxba ma dhibayso hawsha midooda africa ay ka hayaan muqdishona waxba ma dhibayso hawsha kale ee dawladda soomaaliyeed ay haysan waxba uma dhibayso way sii soconaysaa insha allah marka markaan soo koobno qaraxyadan magaalada muqdisho ka dhacaya gaar ahaan midkan hadda u dambeeya hotelkan jasiire ka dhacay oo ah hotel inta badan dadka shisheeyaha ah ay soo degaan iyo dadka kale lacagta le ee raba inay si ammaana u joogaan muddada gaaban ay booqashada ku joogaan muqdisho kale ay degaan dhaawac intee leeg way u geysanaysabaad is leedahay dadkii inta badan muqdisho imaanayey dadkii isu soconayey dadkii dibadaha ka imaanayay markaad fiiriso bal dhaawaca ay u keeni karto ka maamul ahaan runtii waxaan aaminsannahay inaysan waxba u dhibi karin maxaa yeelay cadowgan aan la dagaalayno markii loo fiirsho maanta meesha aan joogno iyo meesha aan joognay laba sano ka hor ama sanad ka hor ama saddex sano ka hor markii laisku kumbeer gareeyo saddex sano ka hor haddaan dib u raacno hotel jaziira muqdisho kuma oolin hotel standardkiisa oo kalea maantana waa haysanaa amnigii saddex sano ka hor aan haysanay iyo kan maanta aan haysano wax iskumida maaha maalinba maalinta ka dambaysa iyo daqiiqadba daqiiqada ka dambaysa ciidanka amniga imbrofement way samaynayaan ama way sii horumarayaan waxaana rajaynaynaa sidaan hadday ku socota haddii alla idmo in muqdisho ay la mid noqon doonto caasimadaha asaageeda laakiin maxamed haddii hoteelkii quruxda badnaa ee laga dhisa muqdisho aan lagu nabadgelayn oo gudihiisa lagu dhimanayo oo dhulka lasoo dhigayo in la dhisaa maxay soo kordhisay runtii ma jirto hoteelka gudihiisa dad ku dhintay sida aan hadda u jeedno hoteelkaan ku dhex jirno marka laga reebo hoteelka burbur soo gaaray waana musiibo waxaan ka dhacday caalamka sidaan kuu sheegay hoteelo fara badan iyo wadamo fara badan oo maxaa la yidhahdaa caalim iyo dalxiisayaal maxaa la yidhahdaa reer galbeed u dhashaa lagu laayay maalin cad caasimad kamid a ama magaalo kamid a magaalooyinka afrika ee lagu tiriyo kuwa xadaarada leh waa waa wax caalamiya runtii dagaalkaas caalamiga aan kula jirno dadka diidan nolosha bini aadamkani waxaan rajaynaynaa shacabka soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga iskaashanaya haddii alla idmo inaan inaan ka adkaan doono soo afjari doono kaasi wuxuu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga soomaaliya maxamed yuusuf oo khadka telefoonka ugu warramaya caashe ibraahim aadan caashe cuud